raashinyareeyaha foo saartay soomaalida ka dhaqan xeryo qaxootiga ee dhadhaab ee dalka kenya gureed markii hay-adda cuntada adduunka ee w f b sheegtay in la dhimo doona raashinkiio qaada jiran qaxootiga ka dhaqan dhadhaaba qoysaska ka nool dhadhaab yaa inta badan nololyo ka tiirsanaya tigaraamkiiyo ku qaadayan xerada waynayo sheegeen intan iyo sababo kortay in nololyo walbadan iyo isku bedela aana ku mid a dadkaasaytio la hadali warbaahinta oo ku hadali in la dhima raashinkiiya wayba hadalladii kumitaayay waxaana ka mid ahay odayaasha xagardheere kaamka xerada qaxoontiga ee dhadhaab walaahi horta niyow maamaah baa jirta la yidhaahdo tuugsadaa ma xusho dadkani waa dad gacanta lagu hayo laakiin sidii ay ahaan jirtay iyo haddeer sida wax loo wadaa waa wax aad u kala duwan xaqiiqiyan hadday tahay xagga maceeshadda iyo hadday tahay xagga biyaha iyo hadday tahay xagga bahal yaroo la siin jiradoo la odhan jiray baabajukula oo loogu talagalay inay dadku waxyaalaha yaryaree seerfiska oo qudaarta ay ku gataan sida dadka liitay waayeellada iyo carruuraha iyo waxyaala noocaasa loogu talagalay dhammaan dhan kastaba aad iyo aad baa loo yareeyey waxaad mooddaa hadda waan uun la goyn uun oo ma ay lama goyn oo lama odhan waxba ma jiraan lama dhihin laakiin wax u dhow bay maraysaa magacayga waxaa la yidhahdaa ibraahim maxamed xasan cokod baa la yidhahdaa waxaan ku noolahay xeryaha qaxoontiga ee kenya bismillahi raxmaan raxiim adeer horta arrintan hay-addu hadda ay waddo qaxoontiga horta in badan buu deganaa xeryaha qariib soddon sano yuu degan yahay dadka hadda qaxoontiga degan waddankan degana soomaaliyeed noloshoodu aad iyo aad bay cidhiidhi u tahay waxa weeyaan raashin horta ma jiro wax raashin layaha ma jiro raashinkii la qaadan jiray boqolkiiba lixdan waa la gooyey weliba hay-adda haddana hadalle iyo waxyaale iyo waxbay sii waddaa waa la oomo yahay oo dadku wuu oomo yahay oo oon baa jira matooraa laga cabayey matooradii shidaa la'aan bay noqdeen qaar haamihii baa ka duleeshabay qaar iyagii baa hallaabay marka dadkii horta haweenkii iyo carruurtii iyo maatadii waxaa lala ordayaa caagada lala ordayaa guud ahaan xeryaha qaxoontiga dhib aad iyo aad u badan baa ka jira daayib maxamed gaataa baa layidhahdaa way ku yeelan kartaa qaxootigu sidii hore maaha waa dhaqayoobay in badan baa la hayey laakiin hadda waxaa weeye hoos baa loo dhigay waxoodii iyadoo hoos loo dhigay oo waxoodii meel yar uu taagan yahay haddana qaxooti kale ku soo fakaday qaxootigii boonaa la siiyey in badan baa booradii la siiyey inna waxayba ka darwersataa xeryahay ka dawersataa oo lamaba siinin haddaba marka intii hadda boora la siiyaa laga goynhayaa dadku inuu iscuno miyaa la rabaa marka waxaannu codsanaynaa waa la wada arkaa guri walba mid dawersanaysaa hortaagan marka intii hadda booralasiyaa laga goynaya wax macquula ma aha ismaaciil maxamed aadan cabdulle baa la iidhaaha
odayaalka heryo dhadhaab kasagunya waybayo sheegana in yatan ee tamarkiinka horeyta yahawajahada dadka heryo ka nool walacka ee dindhiniga raashinka yo ana dad yaha ka foodla tabila barakaysan ee ramadaan